kulan ciyaareedkan u ahaayay kulanka maamusay dhismo golo deegaanka ee degmada balcad iyo weyba laka gobaday garoonka banooniga lugta doctor ayuub jeeye ee degmada balcad iyoona goobroog ku hayeen ururka xiriirka banooniga lugta dhalinyara agaasimayaal howlwadeennada maamulka degmada xildhibaane iyo qeybo shardubeen bulshada aan ka horeyn waxaana kumid ah mas-uuliyiinta ku qeyb gali kulan ciyaareedka oo markaas aan ka horeeyay guddoomiyaha degmada balcad iyo weyba iyo ka dheeradana muhiimada leeye kulanku iyo sida markaas dhalinyarada marwalba iyo aan garab suranyin ka maamul ahaan baafurka ama soo dhoweynta dhismaha golaha deegaanka degmada oo runtii madaxda hirshabeel ugu sarreeya madaxweyne cabdulaahi iyo iyo asxaabtiisa manaha ay juhdi badan geliyeen sidii degmadan u horumari lahayd ee u yeeli lahayd madax markaasi lasoo doorto oo markaasi bulshada markaas mataraysa insha allahu tacaala marka bahda isboortiga waxaan ku hambalyaynaynaa sida qiimaha leh ay manaha ay u soo dhoweeyeen runtiina magaaladeenna balcad oo ah runtii degmo lagu oo ku faanto isboortiga hirshabelle ay ku faanto gobolka shabeelle dhexe ku faano oo dalkana ku faani jiray haddana aan gaari doono insha allahu tacaala waxaa maanta sharaf noo ah inaan qabanno ee wasaaradda qabato annagana aan ka naqanno maadaama aan degmadiinnahay wasaaraddan hoos tagno fududayaal aan ka naqannay koob lagu maamuusayey soo dhoweynta daafurka golaha deegaanka degmada balcad waan ugu mahadcelinaynaa wasaaradda iyo fikirkaas inta laheed ay ugu horeeyaan gruubka amba madaxda sboortiska ee cayaaraha iyo olombikadaba waxaan leenahay ciyaartooyda meeshaan banooni fiicanay ku soo bandhigeen waan ugu mahadcelinaynaa si gacanta loogu haayo weli xulkii degmada balcad ee matalay degmooyinka gobolka banaadir la dheelay oo aan maanta arkaynin si u dheelaayeen iyo xulkay sana jarada ee degmada ee ayagana aan rajaynayn inay mustaqbalka naqon doonaan ciyaartooyda degmada balcad ama xulka degmada iyo dowlad goboleedka hirshabelleba matali doono waxaan bulshada reer balcad ugu hambalyeynayaa maadaama ay dowlad goboleedka hirshabeelle oo ugu horeeya madaxweynaheyna cali cabdulaahi xuseen cali guudlaab ay qaateen in degmada loo dhiso konsol gole deegaan ah ee maamulka bulshadan matali doono uu naqanayo maamul ee ayaga soo dooratay maxaa yeelay dalka hadda wuxuu u gudbay heer dowladaha inay saddex dowladood ah waddanka loogu talagala amba saddex heer midda koowaad waa dowladda federaalka soomaaliya dowladda ugu weyneed midda kale waa dowlad goboleedka hirshabeelle oo maamul goboleedyada ah iyo dowladaha hoose si deegaankaas canshuuraadkiisa iyo wixii loo qabanayo ay bulshada iyo ayaga maamulka markaas madaxdu ay ula xisaabtamaan haddee maamulka wuxuu galay dhismo haddii aan ku soo laabtan waa rajaynaa inaan wax ka bedelo haddii aan ku soo laabo waayane waxaa u rajaynaa maamulka yimaad insha allah inuu shaqo qaba doono assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inaan qabanqaabinno ciyaar lagu soo dhoweynayo dhismaha golaha deegaanka degmada balcad oo ah degmadii afraad ee aan ka dhisayno golo deegaan kooxaha runtii waan u mahadcelinayaa kuwa guulaystay iyo kuwa laga guulaystay baa u mahadcelinayaa xulka jirada degmada balcad oo yacnii waayo aragnimo fiican ay ka muuqato ciyaar wanaag iyo xulka degmada balcad oo iyagana liig usii gudbaayo aadaan ugu mahadcelinayaa marka golo deegaan laga dhisaayo degmo runtii waxaan idiin sheegaynaa warxumo tashiil badan waad arkaysaan dad badan oo si xun u turjumaayo waad arki doontaan laakiin waxaan rajaynayaa inaad dad xadaariyiin ayaa degan degmada inay aysan dheg jalaq u siinin yacni warxumatashiilka ay faafinayaan dad wax magarata ah golaha deegaanka degmada marka la dhiso wuxuu fulin doonaa waxyaabo tiro badan oo asaasi u ah oo haddaba degmadan wax badan laga fuliyey wax badanna ay u dhiman yihiin waa mahadsantihiin runtii sida aad noo soo dhoweyseen iyo sida dadka ay isu jecel yihiin maamulka iyo bahda isboortiga iyo muxuu ahaa dadka deegaanka siday isula shaqaynayaan tartamada ciyaaro ee langobodow dhalinyarada kooxooyinka isboortiska ee ka dhisan degmooyinka gobolada dalka iyo weyba iyana hanusuubi ayaan isdhexgal bulsha